إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga ha alfurqaan qodobadii sana duhurnimadan waxaa ka mid ah helada arday dhiganayay mid ka mid a jaamacadaha magaalada muqdisho oo toorey lagu dilay ayaa waxa ay muujiyeen sida arrintaa ay uga murugoodeen xarakada shabaab almujaahidiin ayaa weeraro kala duwan oo khasaare dhaliyey waxa ay ka fulisay muqdisho jowhar iyo beledweyne doorashooyin lidisku ah ayaa waxa ay ka kala dhaceen gobolka gedo kuwa oo midna ay ka dhacday garbaharey midna ay ka dhacday degmada ceelwaaq wilaayadda islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa samaysay mashaariic horumarineed oo kala duwan dadka ku dhaqan degmada xiindheere ee gobolka galguduud ayaa xoolo iyo timir waxay ku wareejiyeen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ee ku sugan wilaayada galguduud in ka badan labaatan askari oo ka tirsan ciidamada hindiya ayaa dhimasho iyo dhaawac waxay ku noqdeen weerar ka dhacay gudaha waddankaas inta waa qodobadii warku waa weyna dhegeystayaal haatan u diyaar garob warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن helada arday dhiganayay mid ka mid a jaamacadaha magaalada muqdisho oo toorey lagu dilay ayaa waxaay muujiyeen siday arrintaa uga murugeysan yihiin mahad cubeyd ayaa warkan inoo haya degmada kaxda ee magaalada muqdisho waxaa ka dhacay dil loo geystay wiil dhallinyaro ah oo wax ka baranaya jaamacadda muqdisho wiilkan ayaa xilli uu u socday salaada cishaha waxaa waddada u galay koox burcada ah taas ayaana keentay in ugu dambeyntii uu u dhinto dhaawacii ka soo gaaray tooreyda qaar ka mida ehelada wiilkan dilka loo geystay ayaa ka warramay sida ay wax u dhaceen kadib salaada cishaan oo soo kaana waddada soo marayo ayaa waxaan ku soo baxay nin jilba taagan jilbaha ku taagan waan fiiriyey dareenna iguma jirin markaa haddaan ku soo socda ruuxi intaanan soo gaarin buu af af u dhacay waan ku soo socday marka waan soo kor istaagay haddaan soo kor istaagay waan yar garan waayo waxaan war muxuu ahaa ruuxaan muxuu ahay beerbeerka u jiifo wuxuu ugu yidhi marka war waan dilanahay iqaad waan ku soo dhaqaaqay marka garabkan saa u soo qabtay waan soo toosiyey haddaan soo toosiyey marka hadda waan gartay oo nin la yidhaahdo nin adeer u ahay ama ilmo adeer aan ahay buu ahaa waan soo toosiyey aad baa runta u bedelme waan dhawaaqo waxaan war waa ina cashira ila qaada nin baa markii igu dhawaa ninkii baa igu soo orda markaan waxaan sii soconnaa waxaan isda waryaa wuu naf baxay hadal yar oo aan hadda markii aanan fahmin laakiin dhawaaq ahaan oho ayuu ila hadlay meeshaan marka nooha taagneed baan ku dhawaaqnay noohada marka ninkii taagnaa ninkii darawarka nagu soo orda wuu noo fure isbitaalka inagoo gaarin ba wuu naf baxay sidoo kale mid ka mida ehelada wiilkan dhallinyarada ah ee la dilay islamarkaana ah walaalkiis ka weyn ayaa waxa uu yidhi sidan salaada cishe markii la galayba ninka nabarku ku dhacay ninku nin dhallinyaro aada u qiimo badan buu ahaa walaalkay buu ahaa hooyadii iyo abaay baa dhalay hooyo way joogtaa abaayna wuu dhintay anaa mas-uul ka ahaa jaamacadda muqdishou dhiganayay saddex sana u dhigtay hal sanaa u dhinnayd marka nin aada iyo aada waxyaara buu ahaa maxaa yeelay nis meel meheradu ka shaqaynayay niska hore niska dambena jaamacaddiisuu aadi jiray marka walaalkay saasuu ku dhintay cidaan hadda ognahay oo dishayna ma jirto tuhumaad ah waxaa nugu jirta moobeel weyn buu haystay in moobeelkaas dhibka uu ku soo gaadhay dilalka noocaan ah ayaa waayihii dambe ku soo badanayay muqdisho iyo duleedkeeda
xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weeraro kala duwan oo khasaarooyin dhaliyey waxa ay ka fulisay muqdisho jowhar iyo beledweyne xashim cabdinaasir ayaa warkan faahfaahinaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qaaday howlgallo isugu jira qaraxyo iyo weerar toosa kuwaas oo lagu qaaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka haddii aynu ka hormarno magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ayaa qarax lagula beegsaday degmada shibis ee magaalada waxaana ku dhaawacmay laba askari oo ka tirsanaa ciidamadii qaraxa lala beegsaday halka gaarigii oo qaraxu haleelana ay soo gaartay waxyeelo dhanka shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhig ay ku sugan ciidamada ugandha ee ka tirsan shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya ciidamadan la beegsaday ayaa waxay ku sugnaayeen deegaanka shalaambood dhanka gobolka hiiraan ciidamada mujaahidiintu waxay xalay gudaha magaalada beledweyne qarax kula beegsadeen gaari oo la socday taliyaha saldhigga galbeed ee maamulka hirshabeelle ninka lagu magacaabo garaad cabdi xaashi balse waa uu ka badbaaday qarax lala beegsaday waxaase ku dhaawacmay ku-xigeenkiisa oo lagu magacaabo ciyow iyo laba askari oo ka mid ahaa ilaaladiisa gaarka ah gaarigiina waa uu burburay qaraxyadan ayaa waxay ku soo aadayeen iyadoo shalay gelinkii dambe bar kontarool oo ku taala gudaha magaalada jowhar qarax lagula beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa maamulka hirshabeelle waxaana qaraxaas ku dhintay afar askari oo ka tirsan maamulka hirshabeelle halka mid kalena uu ku dhaawacmay
doorashooyin lidisku ah ayaa ka kala dhacay gobolka gedo kuwaas oo midu ka dhacday garbaharey halka tan kalena ay ka dhacday degmada ceelwaq habeenkii xalay waxaa magaalada garbaharey lagu doortay xubno uu wato madaxweynaha dowladda federaalka ah ee xilka ku mintidaya maxamed cabdulaahi farmaajo qaar kale oo xubnahaasi la mid ah ayaa lagu wadaa in maanta halka lagu doorto waxa ay doorashadani kusoo aadaysaa xilli kuraastan raggan loo dooranayo qudhooda doorashadoodu ay shalay kusoo gebagabowday degmada ceelwaq ilaa iyo lix iyo toban xildhibaan ayaa halka lagu doortay madaxweyne xigeenka maamulka jubbaland iyo madaxweynaha maamulkaasi ayaa waxay tageen goobta doorashadu ka dhacaysay ee ceelwaq in lix iyo toban kursi oo tiilay gobolka gedo ay ku fadhiistaan laba iyo soddon xildhibaan waxay ka dhigan tahay in mushkiladii siyaasadda ay sii xumaatay islamarkaana khilaafkii uu sii kordhay madaxweyne xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan ayaa madaxweynaha dowladda federaalka farmaajo waxa ugu baaqay inuu faragelinta ka daayo muddo dheer ayuu soo jiitamayay muranka la xiriira kuraasta gobolka gedo ee baarlamaanka federaalka ah iminkana waxay u muuqataa xaajadeedu inaana dhaqso kusoo afjarmaynin walaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa waxa ay samaysay mashaariic horumarineed oo kala duwan maxamed cali ayaa ka waramaya isagoo waraysi gaar ah siinayay idaacadda islaamiga ee alfurqaan ayuu waaliga wilaayada islaamiga ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdalla ka hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan wilaayada sheikha ayaa ugu horeyn ka warbixiyey xaalka guud ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka awalan alxamdu lilaah mahad dhammaanteed allah subxaanahu wa tacaala ayay u sugnaatay mahadda alle kadib si guud wilaayada jubbooyinka waa wilaayo aad iyo aada u ballaaran ka kooban laba gobol xaaladeeda amniga iyo midda siyaasadeed aad iyo aad bay u wanaagsan tahay dhanka ijtimaaciga iyo arrimaha bulshadana maasha allah alxamdu lilah aad iyo aad buu u hagaagsan yahay dhanka maciishadda iyo iqtisaadka ayaa waayahan dambe xogaa abaaruhu ay saameeyeen sicir bararna waa uu jiray inkastoo hadda alxamdu lilaah ay da-ayn roobab dadka iyo dunyaduba ay ku diirsadeen maadaama gobollo badan oo ka mida dalka ay abaaro ku dhifteen ayuu waaligu ka warramay saameynta ay abaarahaasi ku yeesheen wilaayada jubbooyinka saameynta xagga abaarta waxaa la odhan karaa waa meesha hadda ugu roon wilaayaadka ayay ahayd liajli daalika ayaa waxaa u soo hayaamay oo u soo barakacay kumanaan iyo boqolaal xoolo dhaqato ah ee ka kala yimid min kulli fajin camiiq ilaa iyo n f d iyo dhulalka laga haysto muslimiinta waxaa kaloo xusid mudan wilaayadu waxay u samaysay dadkaasi tirada badan ee daadooyinka ah lajnooyin ayaga dhexdooda ah oo wixii dhaca xaliya una soo xukun taga nidaamka iyo shareecada haddii ay wax maqlaanna ay taleefanno ayaa la siiyey si ay ula soo xiriireen meesha ugu dhow oo maamulka uu ka jiro ama ciidamadu ay joogaan mujaahidiintu isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in wilaayadu ay samaysay lajna xagga dacwada ah iyo guddi caafimaad waxaa kaloo wilaayadu ay samaysay lajna dacwiya oo ka kooban laba qaybood oo xamlo ballaaran waxa weeyaan ku qaada deegaanadaas si dadkaasi loo gaarsiiyo dacwada waxaa kaloo wilaayadu ay diyaarisay lajno xagga caafimaadka oo ka kooban laba qaybood lajno waxa weeyaan baydariya oo dhanka fitinaariyada ah oo xoolaha daweynaysa iyo lajno kaloo waxa weeyaan caafimaadka dadka ah waxa ay dacwada gaarsiiyeen in ka badan shan kun laba boqol toddobaatan iyo siddeed qof waxay kaloo ay daweeyeen dad gaaraya kun toddoba boqol iyo labaatan qof oo u badan dadkii daadada ahaa waxay kaloo daweeyeen xoolo gaaraya ilaa iyo afartan iyo siddeed kun toddoba boqol afartan iyo toddoba neef ayay daweeyeen gaar ahaan geela toddoba kun siddeed boqol iyo siddeed neef ayay daweeyeen lo-da sagaal kun saddex boqol labaatan iyo lix neef ayay daweeyeen ariga soddon iyo kow kun lix boqol toban iyo saddex neef ayay daweeyeen ilaa iyo afartan iyo toddoba deegaan ayay tageen maamulada islaamiga ee ka jira wilaayaadka ay maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa had iyo jeer juhdi ballaaran ku bixiya sidii ay u garab istaagi lahaayeen islamarkaana u dhiiragelin lahaayeen bulshada ku nool wilaayaadkaas dadka ku dhaqan degmada xindheer ee gobolka galguduud ayaa xoolo iyo timir waxay ku wareejiyeen ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ee ku sugan wilaayada galguduud maxamed daahir ayaa warkan inoo haya munaasabad si heer sare lagu soo agaasimay oo ka dhacday degmada xiindheere ee wilaayada galguduud ayaa bulshada ku dhaqan degmadaasi waxa ay ku wareejiyeen hadiyada ay ugu talagaleen ciidanka xarakada shabaabulmujaahidiin ee ku sugan furumaha dagaalka ee wilaayada galguduud munaasabadda waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta ugu saraysa wilaayada iyo qaybaha kala duwan bulshada ku dhaqan gudaha degmada xiindheere boqol iyo konton neef oo ari ah siddeed neef oo geel ah iyo toddobaatan kartoon oo timir ah ayay soo bandhigeen bulshada ku dhaqan degmada xiindheere kuwaas oo lagu wareejiyey ciidamada xarakatu shabaabulmujaahidiin qaar ka mid a odayaasha ee waxgaradka ku dhaqan degmada xiindheere ayaa faahfaahiyey hadiyadaha ay iska soo ururiyeen dadka ku nool gudaha degmadaasi meeshaan kalabta ka wareejinaynaa boqol iyo konton ari ah oo jar ah waxaan kaloo ka wareejinaynaa siddeed geela ah waxaan u wareejinaynaa walaayada islaamiga ah waxaan u wareejinaynaa jamhadaha geedaha ku jira waxaan haynana ayagaan u haynaa waxaan haynana ayagaan u haynaa naftanadaan la garab taaganna maalkalnagaan la garab taaganna naga dheeldheel maaha daacad waayo naga daacad waayo annagu cidna ama ilaahay baan orsaa ka rabnaa bid kaloo bini'aadana amaal ugama rabno gacaltooye ugama rabno timirta toddobaatan kartoon oo timira oo afar loogu talagalay intaas iyagana waxaanu ku wareejinaynaa waaliga waxaan u wareejinaa dadka ciidamada ah ee duurku jirka ah ee walaalahana kitaabka la difaacaya ugu dambayntii waaliga wilaayada islaamiga ah ee galguduud sheekh cabdulaahi abuukhaalid oo munaasabadda ka hadlay ayaa bulshada ku dhaqan degmadaasi kaga mahad celiyey hadiyadahan ay si iskooda ah isaga soo ururiyeen kuwaasi oo la gaarsiinayo ciidamada shabaabulmujaahidiin ee ku sugan furuumaha dagaalka annaga insha allahu tacaala dhammaan intii ay bixiyeen waa kalu wareegnay hoolahaas boqol iyo konton neef ari ah midda labaadna waa geela oo sideed neef oo geel ah waa kalu wareegnay sidaas oo kale toddobaatanka kortoon oo timirta ah ee ragga mujaahidiinta ah waxba ay usoo diyaariyaan intaasa ragga insha allahu tacaala ku wareejinaynaa dadkii la baxay waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay subxana wa tacaala u barkeeyo maalkooda iyo maaragtay caruurtooda iyo ehelkooda ilaahay u barkeeyo subxaanahu wa tacaala wilaayaadka islaamiga ah ee ku jira gacanta xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa marar badan waxaa ka dhacay xaflado iyo munaasabado qabaa'ilada iyo bulshada ku nool wilaayaadka ay ku wareejiyeen hadiyado kala duwan oo ay ugu talagaleen ciidamada shabaabulmujaahidiin ee hor fadhiya shisheeyaha iyo lajiriyaashooda halka warkaa dhegeystayaal idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga ah alfurqaan in ka badan labaatan askari oo ka tirsan ciidamada hindiya ayaa dhimasho iyo dhaawac waxay ku noqdeen weerar ka dhacay gudaha waddankaas tafaasiil dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa weerar culus oo lala beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada hindiya oo marayay qaybo ka mid a waddankaas video lagu baahiyey internetka waxa uu muujinayaa weerar culus oo lagu beegsanayo kolonyadan oo marayay gobolka jamo ee ku yaala gudaha dalka hindiya ilawareedyo madax banaan oo hindiya ku suganna waxa ay ku soo waramayaan in weerarkaasi lagu dilay ugu yaraantii sideed askari oo ka tirsan ciidamada hindiya halka dhaawacyo ay ka soo gaareen shan iyo toban kale xukuumadda hindiya oo ka hadashay weerarkani waxa ay sheegtay in lagu dilay hal askari loogana dhaawacay sagaal kale weerar kadib ciidamada hindiya ayaa hawada waxa ay ka saareen qadka internetka iyagoona xiray madaaris ku yiilay goobta weerarku uu ka dhacay waddanka hindiya marar badan sidan oo kale waxaa ka dhacay weeraro lagu beegsaday ciidamada dalkaasi oo dhibaato ku haya dadka muslimiinta ee ku nool dalkaas hindiya waxaana khasaarooyin culus lagu gaarsiiyey askarta xukuumadda hindiya warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan duhurnimadan waa inaga intaa